faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa qodobada aan idiin hayno ugu dooroon waxgaradka magaalada boosaaso oo ka digay dagaal mar kale ka dhaca magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowladda soomaaliya oo digniin u dirtay dadka al-shabaab u doonta cadaaladda guddoomiyaha gobolka banaadir oo cabsi ka muujiyey qaabka loo sugo ammaanka xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho saddex dal oo ka aamusay cunaqabatayntii hubka ee lagu kordhiyey soomaaliya guddiga maaraynta deeqaha lacagaha fatahaadda beledweyne oo la magacaabay intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkorran warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah waana lix iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal warka waxaa soo saaray saaxiibkii karaam anigoo jarmaarka ayaa idinla socodsiin doonaa waxgaradka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa waxa ay ka digeen dagaal mar kale ka dhaca magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari waxgaradka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegay inaysa inaan la aqbali doonin in mar kale uu dagaal ka dhaco magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kadib markii ciidamo puntland iyo maleeshiya hubaysan ay ku dagaalameen magaalada boosaaso qaar ka mid ah waxgaradka iyo culummada oo kulan ku yeeshay magaalada boosaaso ayaa sheegay in puntland ay ugu baaqayaan inay joojiso ciidamada dheeraadka ay ku soo daabulayso magaalada boosaaso taas oo beddelkeeda loo baahan yahay nabad waxgaradka ayaa waxay ka digeen ficilada socda dowladnimada ama dowladdan ay ugu baaqeen inaan la suurad xumayn dhacdooyinka qaarkoodna waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin midnimada wadajirka ayay ugu baaqeen in la adkeeyo waxayna sheegeen in puntland ay leedahay cadow badan ayna tahay intaasi wakhti la geliyo islamarkaana laga feejignaado cadowyada kale ee puntland ku hareereysan xukuumadda iyo madaxdeeda ayay sheegeen inay kula xisaabtami doonaan ficilada qaarkood ay tahay inay garowsato muhiimadda uu leeyahay deganaanshaha dalka gaar ahaana gobolka bari odayaasha dhaqanka ayaa waxay si rasmiya u sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in gobolka bari gaar ahaana magaalada boosaaso dagaal laga rido guddiga maareynta deeqaha fatahaadda beledweyne ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magacaabay guddiga maareynta deeqaha lacagaha fatahaadda magaalada beledweyne ee deegaanada iyo deegaanada hirshabeelle wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne waare ayaa lagu magacaabay guddiga oo ka kooban shan iyo toban xubnood waxaana ay iskugu jiraan ganacsato ganacsatada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmudka maamulka hirshabeelle ugu dambeyn guddiga ayaa alla looga baryay inuu u fududeeyo shaqada loo idmaday ee la xiriirta maareynta deeqaha lacagaha fatahaadaha webiga shabeelle ayaa fatahaad xoogan ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano kale oo ka tirsan hirshabeelle waxaana socda gurmud xoogan oo loo sameynayo dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqi magaalada muqdisho cumar finish ayaa walaac ka muujiyey qaabka loo suga ammaanka xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed waa cumar maxamuud maxamed finish ayaa walwal ka muujiyey sida ay saameynta ugu yeesheen al-shabaab shaqaalaha iyo agaasimayaasha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in weli xarunta gobolka banaadir ay ka jirto cabsi ku aadan inuu dhaco weerar la mid a midkii lagu dilay gudoomiyihii hore gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo dilkiisa ay fulisay haweeney agaasimo ka ahayd xafiis ka mid ah xafiisyada dowladda hoose waxa uu sheegay in markii uu xilka qabtay in agaasimo kale oo ka mid ahaa gobolka banaadir uu qorsheeyey inuu geysto weerar la mid a kii lagu dilay duqii hore ee muqdisho laakiin ay ka hortageen hay-adaha ammaanka cumar finish ma uusan shaacin magaca agaasimaha goorta la qabtay iyo halka lagu iyo halka uu ku dambeeyey midna sidaad la socotaan qaraxii gobolka waxaa fulisay agaasimo ka shaqaynayay gobolka hase yeeshee waa waxaa markaan aniga xafiiska imid sidoo kale la qabtay agaasimo kale oo qorshahaasi camal damacsanaa ayuu yidhi cumar finish waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidamka ammaanka xarunta gobolka banaadir sugaya aan kalsooni buuxda lagu qabin islamarkaana la doonayo in ciidamadaasi la tayeeyo iyadoo laga turxaan bixinayo wixii tuhun keeni karaa weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado dowladda soomaaliya ayaa digniin u dirtay dadka cadaaladda u raadsada dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka garsoorka iyo cadaaladda u doonta al-shabaab inay joojiyaan islamarkaana ay ku kalsoonaadaan shaqada ay wado dowladda dhexe ee soomaaliya ee dib u habeynta hay-adaha kala duwan ee garsoorka wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamadaha looga baahan yahay inay kasbadaan kalsoonida shacabka si aysan u aadin meelaha ay joogaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa uu sheegay in dowladda ay leeyihiin shacabka islamarkaana ay muhiim tahay inaysan meel kale aadin inta la saxayo qaladaadka dhanka garsoorka waxyaabaha lafa waxyaabaha la fahansan yahay inay dadku ku dhiirigelinaysa inay cadaalad u doontaan al-shabaab waxaa ka mid a garsoorayaasha maxkamadda dowladda oo qaarkood qaata laaluush taasoo keentay inay kaga eexdaan dacwadooda garsooraha garsoorka ayaa ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan dowladda ee uu saameeyey burburkii dalka ka dhacay taasoo keentay in shacabku ka aamin baxaan garsoorka dowladda federaalka soomaaliya saddex dal ayaa ka aamusay cunaqabateynta hubka ee lagu kordhiyey dalkeena soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kulan ku yeeshay magaalada new york ee dalka mareykanka waxayna ugu codeeyeen in la kordhiyo muddada cunaqabateynta saaran soomaaliya cunaqabateynta ayaa la xidhiirtay hubka iyo dhuxusha soomaaliya waxaana golahu kordhiyey muddo hal sano ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sidoo kale ku daray cunaqabateynta waxyaabaha kiimikada ah ee loo dhoofiyo soomaaliya oo ay sheegeen gudi guddiga qaabilsan arrimaha soomaaliya in laga sameeyo waxyaabaha qarxa qaraarkan lagu sii kordhiyey cunaqabateynta saaran soomaaliya ayaa waxaa gudbisay dowladda u k waxaana ka aamusay dalalka ruushka jina equatorial geni kadib markii ay sheegeen inay ku jiraan waxyaabo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha shan iyo toban dal ee golaha ammaanka ah ayaa sidoo kale cambaareeyey hubka iyo rasaasta sida sharci darrada ah loogu dhoofiyo soomaaliya ee xadgudubka ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran waddanka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay ammaanka deegaano horleh oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kuwaas oo ay ka talin jireen dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qeybta koob iyo labaatanaad ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan dadka ku dhaqan deegaanka godoon islamarkaana dowladda dhexe ee soomaaliya ay la wareegtay ammaanka deegaanka godoon ee gobolka galgaduud taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska loo samayn doono deegaanka sidoo kalena ka howlgeli doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdicasiis cabdulaahi qoojo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ayaa sidoo kale xusay in dowladda soomaaliya ay mas-uul iska saari doonto ammaanka guud ee gobolka galgaduud oo ahlu sunna dowladda kala wareegtay ugu dambeyn waxa uu ballan qaaday inay ka xoreyn doonaan al-shabaab qeybaha ay kaga sugan yihiin deegaanada galmudug gaar ahaan ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxa uu sheegay taliya qooje in dowladda federaalk soomaaliya qorshaha ay ugu jirto in gebi ahaanba ay si rasmiya ula wareegto ammaanka guud ee gobolka galgaduud ee maamul goboleedka galmudug haddaan ka gudbo soo dhaweynta kadib waxaan rabaa inaan laba kelma ka hadlo idhaahdo laba kelmadood mid waxay tahay deegaankan iyo amniga iyo horumarka laga sheekeeyey ee degmadu dalbatay taas waxaan dhahaynaa mas-uuliyadna saaranoda dadka shacabka amnigooda maanta halkan jooga iyo mid maqanba inaan mas-uuliyadda qaadnaadinayo farsamada lagu amniga lagu sugayo haday tahay hay-adaha kala duwan ee qaranka soomaaliya ciidamada qaranka siga waa wax loo tarbeeya annagu aan ka hadli doono laakiin waxaan qaadaynaa mas-uuliyadda ah amniga deegaanka laga bilaabo maanta annagaa mas-uuliyadda saqaadnaadinayo waxaan rabaa kale inaan ka hadlo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada waa taliyaha ciidamada xoogga dalka qeybta koob iyo labaatanaad cabdicasiis cabdulaahi qooje oo isagu ballan qaaday inay la wareegayaan ammaanka deegaanka gadoon ee gobolka galgaduud iyo sidoo kale guud ahaan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug ay ka xoreyn doonaan sida ugu dhaqsaha badan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkii ay ku qaadeen deegaanka afur ee gobolka bari war ka soo baxay al-shabaab ayaa looga hadlay weerar saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanno ka tirsan kuwooda ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin deegaanka afur ee gobolka bari al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ku bilowday madaafiic uu xigay dagaal toosa oo dhex maray labada dhinac kaasoo laysku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan warar ka soo baxay al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalkaasi iyo weerarkii ka horreeyey ay ku dileen ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka puntland kuna dhaawaceen lix kale sida ay hadalka u dhigeen mujaahidiinta ayaa weerar iskugu jira madaafiic iyo dagaal toosa ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka maamulka puntland iyo deegaanka afur dhimashadu waa saddex lix kalena waa dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dhaqdhaqaaqa al-shabaab dhinaca puntland ayaa iyadana dhankeeda guulo ka sheegatay dagaalkaasi waxaana sarkaal ka tirsan ciidamada maamulkaasi uu xaqiijiyey in dagaalkaas oo socday ku dhowaad saacad islamarkaana ay dib u weeqeen xoogagii shabaab ee weerarka soo qaaday sidoo kale waxa uu tilmaamay inay dileen ilaa shan ka tirsan dableydii weerarka soo qaaday sida uu hadalka u dhigay xaaladda ayaa saaka degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada puntland oo ka haw- oo howlgallo culus ka wada deegaanadaasi warkii subax dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay saaxiibkay karaama ayaa warka soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan